gabadhaan dhawarkii waa haraatay way soo fakatay dhawarkii waa haraatay kasoo fakatay intay ilbadxeen inay saa sameeyaan meeshay ku arkaan bay waxaysan jireen ilaa xad muddo badan bay daba socdeen adigu waa ilaahay waa kasoo fakatay markaana gabar bay dhaweysay ayadiyo gabar kale gabadheeyaday dhaweysay oo kasoo noqotay bay gabadhii muxuu ahaaye waayadii ku dhageen lala kuray oo maa raggaas oo arrinkaa loo socday ma allaaliyo markay intay la dagaalamaysay la sameeyaana fog lahayd waa gaari ordayo noohaa ku yimid meeshii uu iska egtay waayahay maxaa ka dhexeeyey baa lais odhan karaa wiilashan ee oo ay gabadhan ku daba joogeen walaalo wax ka dhexeeyey ma jirin ayada nafug ahaantooda maahan toban sar damaacyeen maana wax ka dhexeeyey oo kalama jirin wayna iska elin jidhay oo dee qof muxuu ahaayey liibtooda maysan ahayn ilaa iyo xagga way iska elin jidhay magarad gabadhu iskool miyay dhigan jirtay haa galaskee bay ahayd waxay ahayd shanaad markii ay arrintani dhacday yaa idinka idinku soo wargeliyey maxaase laidiin sheegay dhalinyaradase maxaad ka taqaanay adigu dhalinyaraha kulli waa la yaqaanaa waaliyaday ka wargadaanan ahayn waa la yaqaanay aduu laba nin baa gaalkacyareed gaalkacyood ahayd kulli waa la yaqaanaa farkooda niman yani aan lahoon waay maahay warar baasna soo gaaraya sheegaya in qaraabo dhow ay ahaayeen gabadha ay falkan u geysteen wiilashu maxaa arrintaa ka jira waa isku family waa leelqasa haba la yidhaahdo oo isku family ah yani muxuu ahaay wiilasha iyo gabadhaba labada gabdhood iyo wiilasha waa isku family waaye hooyadii dhashay gabadhan baa tahay sidee bay arrintani kuu taabatay adiga aniga si i taabatay aniga iyo ciyaalkay iyo aniga kulli xad weyn bay nagaadhay xataa aankay xeer xiska iyo waayadaa jira adeed oo uusan caadi ahayn aniga markay iyada bedelanto waa bedelmaya inta kalena waxaan isku celiyaa allah weyn raxmaankaadaan hoos galaa salaada markii aan xoogaa maskaxdayda celin waayo oo ilmahay meelgooda ku xiran yihiin maxaamedna aadaan awelna aadaan cabsi daraadeed bay isguriga ugu dhooban yihiin toddobaha xagga joog saddex wiil iyo toddoba gabdhood weeye wixii kaleento meeshii ay fidnada noogula qabsatay bay joogaan asagana asagoo iska qolof marna iskaa fadhiyaa gabar ila noolbaa oo caruurta ilaah ay sooyla joogto ugu tirsan baa haysaa iyaalkimagaa adigu haatan magaalkacyeed ku sugan tahay isbitaal magaca daankiisaa walaa lagabadhi la joogaa waayahay da-deeda gabadha falkan loo geystay waa intee afar iyo toban jir waayo walaa afar iyo toban jir bay ahayd laamaha cadaaladda ee puntland iyo soomaaliyaba meelo badan oo soomaaliya ah iyo arrintaani iyo adduunka oo dhan ayaa aada looga damqaday wasaaradda haweenka ee soomaaliya ayaa ka hadashay wasaaradda haweenka ee puntland ayaa haatan idinla sugan oo gabadha xaaladeeda la tacaalaysa maxaad codsanaysaa adigu walaal dadka islaamka walaalaha soomaaliyeed iyo dhammaan jaariyadda puntland waxaan ka codsanayaa arrinkan arrin aada iyo aada manaaseeyey saan unahay reer dhan oo aana maskaxdayada iyo xis ahaan iyo mustaqbal iyo ayatiin intaba aanu u noqday iyo cabsi iyo muxuu ahay argagax nagu riday in haddii ay dad waalahay oo waxyala qaybsan karaya ay yihiin in la darko gobadha shareecada diinta islaamka raggaas lagu hogaamiyo anigu waan taagnahay inaan xillina musaamaxo ma doonayo inaan xoola ka qaato ma doonayo in aan la xaalo ma doonayo inaan oga waraysto ma doonayo shareecada diinta islaamka ayaan u taagnahay gabadhayda inaan kaga baxo oo raggaa lagu ciqaabo wixii ciqaabay shareecada diinta islaamka ii marisana la ii mariyo midda labaad nolosha ilmahayda aniga iyo hooyo iyo iyo aabo meeshii aan ku wada noolaan lahayn oo ilmahayda iigu badbaabi lahaayeen oo aan argagax la-aan iyo dhibaato la-aan soomaaliya waa dareemaysaa hos masiibadaa ka qabsatay mana kuma noolaan karayo in ay haddii ay muxuu ahaay gargaarka siin karaan ilaahda gargaar leh ay halkaa iga caawiyaan baan doonayaan meel aan ku noolaado oo aanan cabsi iyo dhibaato aanan kula noolaan waaya shukri maxay tahay cabsida iyo dhibta kale ee jirta ma cid idahadadaysa baa jirta
hadda hadda markii aan tagnay oo meeshana looga yeeray waaba loo yeeray waxaa laigaba dhakeen waa la fiirinayaa dhibkeeda waxay hooyooyinkii adiga u dhalay nimanka iyo dadkii muxuu ahay dhalay adiga tuuriyo iyo dhagax iyo waxsaasaa nala nalagu isticmaalay gabadhiyo bismoorala ka ilaaliyo waxaa ku sugan waxa waa haddana lagu ooriyey waa la tuuriyeyey way isbedeshay darkii iga dhacday ma garad gabadha waxaa nagu maqaalaa in dhib ku yaalo oo tooreeyo iyo wax lagu dhuftay meelaha dhibka kaga yaala gabadha maxaa kamid a gabadha laga tooreeyo waa ku taalo iyo jirdiliyo badan sida jaqil wadnaha loogu dhigto hadda wadnaha cuna kama cunto wadnaha wadnaha laylada laga tagaa marka aadi ka dhow tooreeda waxay oga taalaa garabka iyo bakayda laga dhexdeeda uga taalaa muxuu ahaayey tuurada kalena xiriirka uga taalaa oo muxuu ahaayey saxaaxa nagar muddo inay kooma ku jidhay baa naloo sheegay imisay koomada ku jidheen in badan in badan adigu todoba gari da-a gabadhaas wax waalan iyo wax miirka waxalta waanu kala garan waaye xiskeeduna caadi maaho wax aan kula xisaabtanana waanu garan weyn imise nin bay ahaayeen ee raggii falkan geystay mase la soo wada qabta maya lix nin bay ahaayeen nimanku shan baa la soo qabtay ninna waa lalayahay meelu jiro maya maya wax meel ku sheega ma jiro shantaa nin baa xiran shanta ninna hadda waxaa loo taaganahay in shareecada diinta islaamka naloo waafajiyo ugu dambayntii dowladda puntland oo madaxweyne cabdiweli ugu sarreeyo ma ka hesheen wax xiriir ah oo ah in cadaaladda la marsiin doono raggii falkan geystay maya wax xiriira kalamaan helin wax xiriira waxaa ila soo dansoya ii yimid oo meeshaan iga soo baxday aan joogay wasaaradda haweenka ee puntland ee oo oo garow waayahay iyagu maxay idiin sheegeen gabadhase ee dhibkeedu haatan sidee noqonaya ma waxaa jirta in qa- qalqaalo ah in meel kale loo qaado gabadhan xagga wadnaha meesha cilada yani cilad kor ka muuqata maahan waa cilad gudaha ah shaqayga ugu dhigteen bay tiri yani saasay shaqan ugu geliyeen marka kor waxba kama muuqdaan nabraha kor ka muuqda kuma jiro wadnahan arrinka ka gaaray tuureeyadana waa tuureeyo hoos u dhaadhacay laakiin kor iyo hoos markaa dala fiirsho kor baa daran oo ilaa iyo xad uu da- uu daleelkeeda muuqdaa waayahay ugu dambayntii muxuu yahay codsigaaga ugu dambeeya aada u jeedinaysid dowladda puntland codsiga ugu dambeeya waxa weeye in aan muxuu ahaye nimankaas shareecada diinta islaamka la waafajiyo aanu nuuno laii gelin oo aan laii hoosaasinin oo la wala qayb qaato oo meeshaan ku noolaan lahaa oo shacabka guud ahaan aan laii diyaarin